Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan kor u qaadista tayada iyo dhiirigelinta gabdhaha saxafiyiinta ah waxaana soo qabanqaabiyay Ururka Gabdhaha Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SWGO. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne. Cabdifataax xaashi Cismaan Tolwaaye oo ka mid ah macalimiinta bixinayay tababarka ayaa Radio Beerlo uga warramay ujeedka tababarka.
Ku saabsan yahay waa kor u qaadinta iyo tayeynta iyo dhiirigelinta gabdhaha Soomaaliyeed ee ka tirsan bahda saxaafadda. Barnaamijkan wuxuu hordhac u ahaa ee 8 Maarso oo ah maalin adduunka oo dhan la weyneeyo haweenka adduunka. Gaar ahaan hal maalin ayaan anagu ka soo hormarinay een program gaar ah oo anagu tala galnay inaan kor u qaadno een kuna dhiirigelinayno gabdhaha ka tirsan saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan maga- een magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Programka ujeedkiisu wuxuu ahaa kor u qaadida iyo dhiirigelinta iyo in ay hooshii ay u hayaan bulshada een gobolka Hiiraan ama magaalada beledweyneba aan iraado guud ahaan iyo Soomaaliyaba ay kor u qaadaan iyadoo kartidooda iyo hufnaantooda iyo nafurnimadooda ay ahayd mid een lagu xusay dhammaan Qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ayaa Radio Beerlo uga warramay waxyaabaha ay ka faa'iideen tababarka.
waa mahadsantahay sacdiyo magacaygu waa cabdimaajid cabdiraxmaan aadan Ee, runtii tababarkaani een, waxyaabaha aadka looga hadlayo ay ka mid ahayd in haweenka suxufiyiinta ah xirfadooda kor loo qaado Een, sidoo kalena caqabadaha ay ka haysato dhanka ee, marka loo eego idaacadaha ay joogaan oo kale waxyaabahaas oo dhanaa looga hadlayay waxaana ka faa'iidnay in ee, hablaha soomaaliyeed ee, daneynaya ee, waxa- een, hablaha soomaaliyeed ee daneynaya inay hibadooda sare u qaadaan oo ah dhanka mihnada saxaafadda ah Een, sidoo kalena waxaa halkan looga hadlay caqabadaha een, saxafiyiinta ama khaasatan dumarka ay kala kulmaan markay joogaan idaacadaha ama media oo kale ay joogaan oo kale waxyaabahaas oo kale waa ka faaidnay sidoo kale waxaan ka faaidnay intaan tababarka uu socday in ee, hablaha soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed ay qaban karaan shaqada ragga oo k- shaqadii ragga loogu talagalay inay iyagu ay qaban karaan Een, taasoo hablaha soomaaliyeed lagu dhiirigelinayo marka way badan yihiin waxyaabaha aynu ka faaidnay dhawahay idaacadda beerulla magacayga waa cabdinajiib saar ee, ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobolka runtii tababarkan maanta aan qaadanayn waxaan ka ba- ka faa'iidnay waxyaabo badan inkastoo tababarka maanta diiradda lagu saarayay haweenka wariyaasha ama gabdhaha wariyaasha si loo sameyn lahaa dhiirigelin iyo sidoo kale adkaysi iyo midnaanba marka iyo midnimo aan ihahde marka hore waa muhiim in la dhiirigeliyo haweenka ee, in sidoo kale la tusiyo in qayb weyn ay ka qaadan karaan saxaafadda mihnadan Tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii gabdhaha saxafiyiinta ah u maamuli lahaayeen xarumaha warbaahinta.